ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar mindiyeen ah oo lagu dilay mid ka mid a yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah oo ka dhacay daanta galbeed sargaal ameerikaan ah oo lagu dilay weerar qorshaysan oo ka dhacay magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq ciidamada maamulka yuhuudda oo daanta galbeed ka qafaashay dhallinyaro ku dhow labaatan ruux oo falastiiniyiin ah midowda afrika oo magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku kulansiinaya t b elf iyo abiy axmed iyo diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida etoobiya oo duqaymo ka geystay gobolka tigre ee waqooyiga etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya deegaanada dhaca daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda ayaa ku warramaya in weerar mindiyeen ah uu ka dhacay mid ka mida deegaanadaas weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay hotel ku yaala bariga magaalada qalqiiliyah ee dhacdo daanta galbeed waxaana lala beegsaday qaar ka mida yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah ee reer filistiin mid ka mida yuhuuddii ku sugnayd hoteelka ayaa ku dhintay weerarka kaasoo markii hore uu soo gaaray dhaawac daran balse goor dambe uu u geeriyooday dhaawacaas wargeeska yadiico dhaxranot ee uu leeyahay kayaanka sahyuuniga ah ayaa baahiyey in mid ka mida yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah uu si xun ugu dhaawacmay weerarka mindiyeenta ah ee ka dhacay daanta galbeed kaasoo dhacay maalmo ka hor balse ugu dambeyn uu maanta u geeriyooday dhaawacii soo gaaray wargeeska ayaa sidoo kale sheegay in tan iyo bilowgii sanadkan ay dhaceen laba kun laba boqol iyo afar weerar oo ay fuliyeen dhallinyarada muslimiinta ah ee reer filistiin kuwaasoo ay ku dhinteen sida uu sheegay lix iyo labaatan ruux oo yuhuud ah balse tiradaas ayaanan ahayn mid sax ah maadaama tiro koobyo kale ay sheegayaan in khasaare lixaad leh weeraradaasi lagu gaarsiiyey yuhuudda ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale aroornimadii hore ee maanta waxay weeraro ku qaadeen guryo ku yaala deegaano dhaca daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda halkaasoo ay ka geesteen gaboodfallo kala duwan ciidanka gumaysiga ayaa u dhacay guri ku yaala daanta galbeed halkaasoo ay ka qafaasheen ilaa siddeed ruux oo falastiiniyiin ah waxaana intaa dheer inay burburiyeen dhismaha guriga magaalada naabolis ee isla daanta galbeed ayay sidoo kale weerareen ciidanka yuhuudda iyagoona halkaasi ka qafaashay saddex ruux afar ruux oo kale ayaa lagu soo warramayaa in ciidanka ixtilaalku ay ka kaxaysteen kaam ku yaalla waqooyiga magaalada raamallah ee daanta galbeed dhibaatooyinkan ayaa qayb ka ah xadgudubyada ay ciidamada yuhuudda ka wadaan magaalada alqudus iyo deegaanada dhacdaanta galbeed kuwaasoo si joogto ah u martigeliya weerarada ciidamada yuhuudda dhanka kale warbaahinta gudaha ee dalka ciraaq ayaa soo tabinaysa in sargaal ameerikaan ah lagu dilay magaalada baqhdaad ee caasimadda waddankaas sargaalkan ayaa waxa uu la shaqaynayay hay-ad sheegata inay gargaar bixiso waxa uuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay xaafadda karaadah ee ku taalla magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa ilawareedyo ka tirsan booliiska ciraaq ayaa baahisay in sargaalkan ameerikaanka ah uu dhintay kadib markii lagu dhiftay dhowr xabadood waxaana qolyaha weerarka geystay ay markii hore damacsanaayeen inay afduubtaan sargaalka waxay booliisku sheegeen in rag hubaysan oo gaari watay ay rasaas ooda kaga qaadeen gaari kale oo uu saarnaa sargaalka ameerikaanka ah iyadoona uu isla goobta ku geeriyooday taliyaha booliiska ee xukuumadda baqhdaad ayaa dhankiisa sheegay in dad goobjoogayaal ah iyo baaritaan ay sameeyeenba ay ku xaqiijiyeen in qolyaha weerarka geystay ay markii hore isku dayeen inay afduubtaan sargaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka warhayso dilka sargaalka ameerikaanka ah wakhti xaadirkanna aysan bixin karin macluumaad ku aadan weerarka halka safaaradda maraykanka ee baqhdaadna ay ka gaabsatay inay wax tafaasiil ah ka bixiso weerarka lagu dilay sargaalka u dhashay waddanka maraykanka ugu dambeenna midowda afrika ayaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ku kulansiinaya t b elf iyo abiy axmed ururka midowda afrika ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo dadaallo hor leh oo uu isugu keenayo mucaaradka iyo dowladda etoobiya si looga dhabeeyo heshiiskii xabad joojinta ahaa war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka midowda afrika ayaa lagu sheegay in wufuud milatari oo ka kala socda dowladda abiy axmed iyo kooxda t b l f ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya midowda afrika ayaa doonaya inuu ka midha dhaliyay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan ka dhacay dalka koonfur afrika si uu dib ugu soo ceshado sumcaddiisii ku luntay colaadda etoobiya ilaa iyo hadda gobolka tigre ayaa weli ku jira xaalad go'doon ah waxaana magaalooyinka qaar laga soo warinayaa duqaymo ay geysteen diyaarado doronis ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee muuqaalo tixana ah oo ay mu'asasada alkataa'ib ka soo diyaarisay shirweynihii shanaad ee culimmada ee dhowaan soo gebagaboobay
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا
لا الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله إلهكم هذين أولا ثانيا فتوضا علمدا meesha ka soo saartay culimmada mujaahidiinta ah rabbaaniyiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aydanka abaalmariyo waa dadka muslimiinta oo dhan ayaad ku matalaysiin hadal ama jawaab meeshii wakhtigii ku aadanayday ku soo aadi waa ilaahayaa subxaanahu wa tacaala aan ku mahadinaynaa in intaas oo kale ka jawaabayso baadilka taagan xilliga munaasabka in laga jawaabo ka jawaabayso in ilaahay naga mad yeelay ilaahan ku mahadinaynaa tan kale walaalayaal ilaahay meel wixii aan u dhigan waa ninaa yidhi yaa la yidhi sigaar u dhigtaya waxa ugu dhacday bahal ka weyn oo oo ugaar ka weyn ugu dhacday waxaan joognaa maaragtay dhega dheer tii aan u dhigtayba maba tihidba meelka weyna ilaahayna gaarsiiyey in nicmada ilaahayna siiyey meesha allana gaarsiiya ilaahay ugu tawaadlucnana culummada haddaan nahay waa iskula dardaarmaynaa ragga qiyaadada ah waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fadligiisa aan maaragtay ugu mahad celinaynaa ee dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen waxaana leenahay insha allahu tacaala khudaad tallaabooyinkan ilaahay ha toosiyo ra'yigiina iyo sawaab allah ha ka dhigo iyo ramyigana mujaahidiintan lahata allah ha toosiyo ee meesha la gaaray inaan ilaahay ugu tawaaducnaa ayaan iska codsanaynaa tan kale dadweynaha ama shacabka muslimiinta ah soomaali iyo kayrkooda waxaan leenahay xaqi cidna qaraabo lama aha ilaahayna cid qaraabo leeyahay ma leh xaqi qof jeclaysi iyo qof necbaysi ma ku imaan karo xaqi dadka dhana u dhexeeyaa waa la raacaa xaqi dad ma raaco qur-aankana dhuuxno aan ku dhaqanno ayaa maaragtay cinwaan noo ah falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna ayaan leenahay xaqana ilaahay aa iska leh ilaahayna qof looga baahi badan yahay dhammaanteen naguma jiro haddii culmo nahay haddii shacab nahay haddii dad waaweyn nahay haddaan dad yar nahay xaqaa naga dhexeeya xaq yaan laga been sheegin wabilahi towfiiq كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى بيانك ay soo saareen culimada wilaayaadka islaamiga waa bayaan ku soo beegmay waqtigii loogu baahi badnaa waqti fitan ay socoto oo ummaddii la marin habaabinayo oo been loo sheegayo bayaankaasi wuxuu ka tarjamayaa culimada rabbaaniyiinta ee muslimiinta ee saadiqiintu inay ummadda u naxayaan dadkooda iyo deeqooda inaanay iska dayicin waxaad ka dhereegsan tihiin markaan la hadlo bulshada ee niman gaalo qandaraas ka soo qaatay oo wax yar soo helay oo inta badan jeebka ku shubtay yaanay carruurtiina aada dhasheen ee aada barbaariseen ee labaatan sano aada korinayseen yaanay dabka idinkaga shubin yaanay idin sirin wey cid dimuquraadiyad iyo gaalo difaacaysa inay idin dhahaan kuwa beenta idin sheegaya waa mujaahidiin waa shahiid ee calankii daaquudka inta lagu soo duuduubo lagu dukado janaaso shahiid fulaan la yidhaahdo haadaa waa hadal faariqa wey wax qiimaana kuma fadhiyo carruurtiina ilaashada oo caqiidadiina waardiyeystan idin leena oo xoolihiina ilaashada oo ummaddaa ka har cidda idiin naxaysa waa culimada runta idiin sheegaysa waa la kala baxaye kolleyba dariiqaad maraysa idinka garanaya dad maraykan iyo midowda africa iyo muxuu ahaa gaalo iyo reer yurub iyo haddaad idinku taabacsan tihiin silsilad dheer oo xagaa gelaysa haddaad raacaysaan iyo haddaad xaqa raacaysaan kitaabka ilaahay haadaa bayaanun linnaasi وهدى وموعظة للمتقين إلهي بقى نوغو باقية كتاب كيس إنان قادنو دينة الإسلام كان باقة أنغونا وإذن كوغو باقينا وأنا إذن كان نحينا تدك النباتهين والإذن لنقوين إياه لمن كان وحو إذن ما قبتان دين إذن ما إلاليان عرض إيا النسب إذن ما إلاليان يا شرف مال إذن ما إلاليان وإذن دلان وإذن دعان وإذن كفسدان وحبك ما هشان إذن كاقرية cadaaladdeedi ma sameeyaan adinka inta ka soo tago muqdisho iyo jawhar iyo muxuu ahaa meelaha aad jirtaan iyo dibadaha iyo hargeysa ayaad imaanaysaan maxkamadaha wilaayadka ku yaalla culimmadu ay xukumayaan maxaa ka soo doonaysaan haddii nimanka ay xaq ku taagan yihiin maad xaggooda aadaan waad garanaysaan nimanka ayaan la taageerin hana leeska ilaaliyo tayaaraadka munxarifka ah ee maanta nimankaasu ay wadaan waa idin muuqanaya idinku sirin waa shahiid hebel hebelna waa mujaahid wax ka jira malan canugaagii aad kursatay ayaa nin qandaraas yar soo qaatay ayuu maalin debka ku shubaya isaguna waxa uu helo jaabka gashan maxaa la siiyaa qaad xataa lama siiyo hataa hataa qaadka ay raadinayaan ma helan ayagoo wada rafaadsan bay ka muuqanayaan ay miidiyaha ka muuqdaan oo kameradoodii baaba soo saaraysaba ayagoo halka meesha maxay ahaaday dhul banaana fafadhiya oo leeyahay waad jihaadaysaan hada buhtaan subxaanaka hada buhtaanun عظيم صلى الله على نبينا محمد كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بيانك كلنك علمها كباهي فتوضى شرعي هم بارسن ujeeddadii samay wahay awalan ini la ero lanki wanaag suubi axsanta lanki humaan ka jaroona asa'ta la ero humayti tan kalamay wahaa ini xaqi la edaayo su'usa culimmada cudurdaaranka ka nagata ilaahay oroodis subxaanahu watacaala xaqi ini edaayan tan kalena lanki ilaahay doono ininka intifaaca xaqaasi la edaayo adduunyaha akhraabka intifaaca tan kale dadka muslimiinta eh ee bariga africa ka nool oo nooc walba leh inay ogaadaan mowqifka iyo ku surmaayaan duulaanka muddo dheerbaha socdi hatana wejiga cusuban linwaaley waajibkii iyo doorka ku saaran meeliyo ku surmaayaan ini lingaday dadka may wahee muslimiintana ku tirsanaay oo nooc walba leh oo adeegsadahayaan gaalada duulaanka ah gaaladii america gaaladii yurub gaaladii africa oon ka horreeyaan etoobiya iyo kenya yaa may ka tala galeeno muslimiintan inay qabsadaan oo gumaysadaan diintiyo iyo dadnimadii ooba baabi'iyaan marka oo dulaysadaan marka muddo badanna ka dagaalamaayaan marka may samaysadeena dad afkii muslimiinta ka hadalaw qaarsho culmangnakiin qaarsho mas-uuliingnakiin mageli balaanballe oo sidii jinnaga liin kudha hadalaw marka may kasaane qof jinni ka darsame megalhaado balaanhaado qofkan jinni ka dhiileeraw marka qofkaasi markan qur-aanka hobalka akhri wala kudha hadale wala kudha hadalawna markan jinnigii nagadaaya marka qofkii sood jeebahahay laakiin jinni kudha hadalahay marka nimankaas bay ku dhahadalaa se gaaladee ku dhahadalowhaya marka qaarna culmo ingnakiin qaarna madaxangnakiin culmona ma eh madaxna ma eh markan dadkan gaalada sida jinniga un ku dhahadalaaso hadal sho ina liinka dagangne umata liinku diga taasoo ujeedada hayti ilaahay may weydiisadaane subxaanahu watacaala xaqi inini sugo baadilka kuwaasi iyo kuwa lamadka wadaagna ini noo ilaaliyo adduunya aakharabni liibano ilaahay may weydiisadaane subxaanahu watacaala ini xaqa korka weela iyo ilaahay weydiisadaana baadilkan hoos mariyo ilaahay may weydiisadaane subxaanahu watacaala rabbanaa afriq calayna sabra wathabbit aqdaamana wansurna cala alqowmi alkaafiriin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني في الله أولا الله سبحانه وتعالى أيامكم هدينينا ثانيا أن الله وحنوكم هدينينا سبحانه وتعالى نسو قارسيي مؤتمر كان مالنتيسي شناد oo runtii lagu soo bandhigayo labadii bayaan af soomaaliga ee af carabiga intaba yacni lagu soo tarjumay runtii lasoo cadcadeeyey lasoo xakameeyey oon waxba looga soo tegin allah subxaanahu watacaala maantana soo waafajiya inanugu mahadinayna subxaanahu watacaala ikhwaani fillaah sidaad maqlayseen ama aada aragteenba bayaankan waxba loogama tegin ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa lagu xusay waxaa lagu xusay axaadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo qaatay aqwaalu salaf waalkhalaf ayaa lagu soo qaatay ikhwaanii marka waxba loogama tegin a'immadii runtii lagu kalsoonaa oo dhan salafka iyo wixii ka dambeeyey intaba ayaa lagu soo qaatay marka ikhwaanii waa in aan fahamnaa ulajeedka marka bayaankan loo soo saaray ikhwaani bayaankan ulajeedka loo soo saaray waxaa weeye ummaddan muslimka in la badbaadiyo wey in laga badbaadiyo cadowgan isugu soo kaashaday inuu nuurka ka damiyo diinka ilaahay subxaanahu watacaala ka saaro xaqiiqda runtana loo caddeeyo marka ikhwaani fillaah waa waajib qof kastoo annaga naga mid ah saaran marka inaan hirgelino bayaanka kan oo runtii aan gaarsiino ummaddii aan ka nimid marka waxaan rabaa ikhwaani fillaah laba dardaaran ayaan rabaa inaan raaciyo wasiya lilculamaa horta culimmadu waxaan leeyahay oon idin dardaarmayaa inaad ictiqaadisaan oo tadbiiqisaan bayaanka kan maadaama adinka aad soo saarteen oo xaqiiqada meesha lagu caddeeyeyna adinka aada goobjoog ka ahaydeen oo aada aragteen berita qiyaamahana ilaahay subxaana wa tacaalana weydiin doono wixii anaga aan soo saarnay inaan haddee dayacno wey shacabka muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u gargaara sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam u gargaara allah baa idin gargaaraya walaa tagurannakum alxayaatu addunyaa walaa yagurannakum billaahi algharuur ayaan leeyahay wasiyada ugu dambaysa in shaa allah wax yar wasiyada ugu dambayso culamaa usuu ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay amaa takhaafuuna an taqifuu amaama rabbi alcaalamiin wa antum khadactum allaha wa rasuulahu wa diinah tuubuu ila allah ayaan leeyahay ikhwaanii marka waxaan leenahay qolooyinkaas culamaa usuuga waxaan leenahay bayaankan akhrista oo fiiriya yacnii waad fahmi kartaan cid maanta yacnii xarakatu shabaab almujaahidiin wax maanta ayada iska samaysatay ma aha waa aayaadkii axaadiistii aqwaashii salafka intaba lagu soo koobay weeyaan intaad yacnii aad dhagaysataanood akhrisaan bal waxaan leenahay sameeya garsoor sameeya cadaalad sameeya oo ilaahay ka baqo u toobadkeena hada wabillahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى والبلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله